warbixinta maaragtay waanu gudbinay madaxweynahana waa u gudbinay iyo madaxweyne ku-xigeenka dalku abaartii uu qaday dalku abaartii uu qaday kama bixin waayo roobku marna waa wax iska daawo maaragtay xoogaa lagu nasto marna abaarka baxan baa la yidhahda abaartuu saaraa marka roob la yidhaahdo abaarka baxan horta kamaba di'inba dhinaca hawdka ah waxbaa ka dihey tabar kasta hal ahaadeen oo u dhexeeya maaragtay goboladaas sool iyo mudug iyo mugaal iyo u dhexeeya ilaa cayn roob waxbaa ka dehey degmada qardho iyo dhahar soonkoodana waxbaa ka dehey inta kale waxa weeye warka anagu aanano waa hogol hogol marka haddii aada eegtid baaxadda dhulka abaarta ah iyo dhulka wax ka da-een haddaan ku siiyo hadda tusaale ahaan aeroboortka garowe markaa ka dhaqaaqdid ilaa caluule aad tagtid ilaa xagga qandala aada u leexatid roob kama di'in lama oran karo laakiin wax yar baa ka da-ay intooda badan boqolkiiba sagaashan abaar baa lagu tirinaya roobku waxa weeye markuus biyana ma reebin oo tuulooyin badan ayaa sideedii weli u ooman kuwa aan dayrtu ka di'in baa jiraba oo markii horena dayr lahayn haddana guguseejiyey marka dalka lama oran karo abaartii weli way jirtaa wey marka laysu soo ururiya annaga xogta aan hayno bishii meeyo roobku markay joogsadeen baanu baasaha lagu soo sameeyo lasoo monitor gareeyey roobabku siday u da-een iyo siday wax yihiin waa xogtii lasoo ururiyey waxay keentay inay inaan roob lagu nastay uusan dalka ka di'in ilaa meelaha hawdka aan kuu sheegayo maana iyaguna wax cawsa ma soo saarin mar hadduusan roobku cawsna saarin biyana reebin lama yidhaahdo waa roob annagu dowladda guud ahaan waxaan u sheegnay inaan abaartii laga bixin waana taad maqlaysay oo madaxweynuhu warbixintii urursanayd oo dowladda uu ku daray wixii marka hore la qabtay iyo inaan laga bixino haddana gurmadka loo baahan yahay laakiin hadda waxaan wadnaa xogtii ugu dambaysay inaan isu ururino inta usbuucan ilaa usbuuca dambena abiil aan kusoo saaro iyagoo kala qoran oo sida ay u kala liitaan u liisgaraysan haddii lahaydmo degmooyinka iyo gobolada
waa gartay laakiin guddiga gurmadku markii hore si wanaagsan sooguma jawaabin in loo gurmado dadkii ay abaartu saamaysay
adeer guddigu waa ka jawaabay wuxuu kari karayna waa qabtay ninkii yidhaahda si fiican loogama jawaabin waxaan u malaynayaa haddaan gurmadkaas la helin oo guddiga abaaruhu uusan har iyo habeen taagnayn inaan maanta iyo in la oran lahaa dad bay abaartii dishay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin abaartii iyo biyola-aantii horey u dhacday xataa xoolo badan ma layn xooluhu waa iska hayan xeradaa ku jire waana haddan lafkeedana waa waa waa la dadaalayaa waxaana lagu lagu tala jiraa in wax laga qabto
waa gartay marka hadda xilli roobaadkii guga waa u dhammaaday xagaag baa la galay deyrti baa la sugayaa maxaa hadda tallaabada loo baahan yahay oo la rabo in looga jawaabo abaaraha maxay noqon kartaa
hadda waxa weeye dayr dayr waxaa la sugayaa waa sebtembar iyo octoobar wixii loo gaaro xagaa baa la sugayaa kulul weliba waxa weeye dabaysha xataa dhacaysaa dabayl naxariisle maaha waa halac xooluhu biyaa ka qadi kari mayaan xataa hadday geeda cunayaa dabayshaas markay ku dhacayso biyay u baahan yihiin marka waxa weeye in aanu anagu awalba wax kale ma samayn jirin qayladhaantii inaanu cusboonaysiino war warbixintii inaanu hufno oo meelaha horay ugu jiray liiska abaarta oo hadda roobku helayn laga saaro meelaha oo xilliga baryoritiga koowaad aynan gelin ama mudnaanta koowaad dhulka la siinayo aynan gelin ee laga laga hormariyo kuwa aan roobka helin sidaa inaanu u kala habayno kadibna aanu dawladda iyo guddiga u gudbino iyo hay-adaha maaragtay humanitarianka ah oo dalka jooga wax ka qabta arrintaas ugu dambeyn kutalagalku sidaas wey marka ugu dambeyn maxaad ugu baaqisaa shacabka ku dhegeysanaya ee ee aada fariin u gudbinaysaa
shacabka dhegaysanaya waxaan u gudbinayaa oo keliya waxa weeye siday awalba isu caawin jireen inay isu caawiyaan waxna isu taraan maxaa yeelay waxaa hay-aduhu keenaan wax iyaguna ay leeyihiin maaha waa waxay dad shacab oo inagoo kalea ka soo ururiyaan sidaa darteed intaynu istaagno in dibad iyo gudaba inu sidaynu dadkeena dhiban wax ugu qaban lahayn in la in la in loo qalab qaato baan ugu baaqaya waayo waa ka kululaanayaa kii diracdii hadeer aniga ka soo socdaa igala kulul haddaan ilaahay